haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana muqdisho noogu soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa doctoreysa sacadiya cabdilaahi siyaad oo ah madaxa macadka hano academy ee fadhigiisa uu yahay magaalada muqdisho kusoo dhawo marka hore barnaamijka sacadiya aada iyo aad ayaa u mahadsan tahay ridwan ugu horeyn haddii aada sharaxdo macadkan waxa uu yahay iyo xilliga la aas-aasay
hano academy waa academic progression iyo polytechnic academy oo qabto xirfadaha gacmaha iyo aqoon kororsiga shaqo abuurka oo dhalinyarada aan ugu talagalnay iyo research iyo consultants iyo hidaha iyo dhaqanka waxaan markii ugu horreysay aan ka rajiis gareeyay gobolka banaadir labada kun iyo afar iyo tobankii waa gartay marka waxaad ula jeedaa in arrimaha dhaqanka iyo xirfadaha shaqo abuurka aada ugu talagasheen in macadkan oo qabto hahey waxaa kaloo u dheer luuqadaha ingiriiska iyo waxyaabaha loo yaqaano capacity building amase professional development koorsooyin oo aan ugu talagalnay dadka shaqaalaha dowladda amase shaqaalaha u shaqeeyaan hay-adaha caalamiga ah macalimiinta iskuulaadka macalimiinta jaamacadaha dhigaan waayo qofka aqoonta leh wuxuu u baahan yahay inuu aqoontiisa siyaadiyo qofka aqoonta haddii markasta u dhiibo asna wuxuu u baahan yahay in aqoontiisa oo kaleetoda adduunka laga isticmaalayo in uu ka barto marka sidaasoo kaletod waxaan xooga u saarnay in professional development koorsooyin aan dhibno iyo luuqadaha macadka oo aan ugu talagalnay dadka jaamacadaha kasoo baxay iyo khubarada kaleba waxaa kaloo macadka uu suubiyaa waxyaabaha loo yaqaana tivet technical and vocational education training oo xirfadaha gacmaha laisku yiraahdo sida cunno kariska guryaha dhisitaankooda korontooyinka carbentriga makanikada beeraha sida ganacsiga loo suubiyo waxyaabahaasoo dhan run ahaantii waan waan suubinaa waa garta marka ma lacagaad ka qaadaan ardayda mise si bilaashaad wax ku bartaan way isku dhex jiraan waxay u dhexeeyaan saddex group group hay-adaha caalamiga ah oo internationalka ah ayaa noo keenaan listi oo qaxootiga lasoo celisha mase dadka barakacyaasha ah dadkaasoo kaleeto dabcan hay-ada ayaa ka dhiibaan ayaan la shaqaynaa anaga institution waxbarashaan nahay jaamacad ma nihin laakiin waxaan diyaarnaa dadkii jaamacada aanan gelin mase galeen oo rabaan aqoontooda inay sare u qaadaan macadka wuxuu kaloo dhiibaa iisheeg alaabadaha hidaha ee dhaqanka loo yaqaano farsamooyinkooda loo suubinaayay iyo luuqadda soomaaliga oo qoritaankii iyo akhriskii iyo xisaabaadkii oo kaleeto laftigiis because qofka ma suubin karo shaqo wanaagsan ilaa iyo wax yarba allaha ka dhigay inuu wax akhri yaqaano waxna qori yaqaano soo bayskaas oo dhan ayaan dhallinyarada ka dhisnaa waayahay waxaad ii sheegtay inta badan inay jiraan xataa xirfado kookooban oo shaqo abuura oo dhallinyarada aada u samaysaan ma jiraan dad aada is leedahay waa ay aflaxeen oo shaqooyin ayay heleen markii halkan ay wax ka barteen ha dad aan ganacsi aan annaga aan u furnay ayaa jiraan ka caawinay waxaa jiraan dad hodheelo ka shaqeeya iyo maqaayado dad kambiniye ka shaqeeyaan oo isha local ah kambaniyada wadanka ugu waaweyn qaar ka mid ah annagaa run ahaantii ka caawinay marka waa isku iyo dad kaloo dibadaha waxbarasho u aadeen waayo waxaan suubinay qof alla iyo qofkii rabo in uu waxbarto macadka hano academy waxaan siinay saddex option optionka ugu horeeyo waxaan dhahnaa qofkii mutacalin ahaa oo jaamici ahaa oo jaamacado kasoo baxay oo damacsan inuu masters mise b h d dibadaha u aado waxaan siinaa fursad oo luqadihii ku barto fursad oo aqoomihii kaletood ka maqnaa haddii i t ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd sidoo foomka u buuxsan lahaa waayo scholarshibyada internationalka ah waa wax free ah waa wax aanan la iibsanin waa wax qof kasta oo bini aadama uu xaq u leeyahay inuu dalbado waxyaabahaasoo kaletood waan u fududaynaa waa optionka koowaad oo dadka aqoon-yahaniinta aan ugu talagalnay dadka kaletood oo shaqo doonayaasha ah oo xirfado aanan lahaynne waan caawinaa xirfadihii ayaan barnaa for example oo kaletood qofkii rabo inuu wayter naqdo oo kale shaqadii wayternimada ayaa ayaan barnaa mase cunno kariskii dabadeed annaga ayaa shaqo u raadino kambani kale ayaan qabnaa laba kambani oo midna la yiraahdo baadigoob online oo dhallinyarada freelancerada ah ayaa laga soo dalbadaa oo loo dadka u shaqaynayaan mid kaletoodna waxaa laa khibrad recruitment agency waxaan u shaqaynaa model like head head hunting oo qofkii shaqa dadka shaqada siinaya ayaa descriptionkiina siinayo exactly qofkaas uu u baahnaa ayaan u keenaynaa optionka kale oo saddexaad oo u furan qofkii wax ka baranaya macadka hano academy waxa waaye in uu leeyahay hal abuur ganacsi waxaan qabnaa hano social innovation hub waa innovation hubkii ugu horeeyey oo magaalada muqdisho laga suubiyo waxaan aasaasna labada kun iyo lix iyo tobankii dhallinyaradaas marka oo hal abuurka ganacsiga leh waxaa laga yaabaa in ay ku haminayeen inay suubsadaan ganacsi laakiin ayna garanaynin ay ka maqan tahay information ay ka maqan tahay maalgelis ay ka maqan tahay sidii networkingka ay wax u heli lahaayeen so waxyaabahaasoo dhan ayaan ka caawinaa coaching baan siinaa mentoring buu ka helaa qofkii tababaradii siduu businesskiisa oo u daadihi lahaa marka saddexdaas option ayuu macadka siinayaa qofkii u baahdo servicekiisa waayahay sacdiya muddaad joogtay magaalatan muqdisho aad ka shaqaynaysay waa ku weydiin doonaa sababaha markii hore kugu kalifay inaad usoo guurto soomaaliya laakiin markaad eegto dhalinyarada iyo shaqo la-aanta heerka ay gaarsiisan tahay maraan booqday xaruntaadana waxaan ujeeday in dhalinyaro fara badan ay soo xaadiraan seminaarada iyo khudbadaha looga hadlayo waxyaabaha kala duwan ee ganacsigu uu ka mid yahay marka maxaad ku qiyaasi lahayd shaqala-aanta ka jirta magaalada shaqla-aanta magaalada ka jirta aaday u badan tahay shaksiyan waxaan aaminsanahay inaynan wadanka uu jiro fursado badan oo shaqo badan lagu abuuri karo laakiin caqabadahan haystaa waxay tahay siyaasaddii wadanka u aana deganayn elekshanadii dowladdii oo ma arkin oo ayagii laftigoodii culeysyo iyo caqabado badan ay haysato iyo dadkeenii ganacsada ha ahaayeen oo dantoodii uun u fiirsanayaan marka waxaa dhexda ku dhumay dhallinyaradii dhallinyaradii waxay u baahan yihiin dad maalgeliyo dad information siiyo dad tababaro siiyo dad mentoring siiyo marka aqabadana haysato mujtamac ahaan ayaa waxay tahay wada shaqayn la-aan qof kasta oo waayo qof kastoo bini aadam ah aqoonta aniga iga maqan qofka kaloo walaalkayga ku jiraa marka haddii aanan annaga aanan communication aanan lahayn oo aanan wada shaqaynaynin caqabad weynay u naqanaysaa dhallinyarada soomaaliyeed waayahay wax caawimaada oo aad ka heshaan ganacsatada ama dowladda ma jirtaa
maya laakiin dowladdu waan isku daynaa annaga in aan la shaqayno waayo waxaan aaminsanahay siduu john f kennedy hore u yiraahday ha isweydiinin like ha dhihin wadankayga maxaan uga baahanaha laakiin wadankaaga muxuu kaaga baahan yahay so annaga ase shaqsi ahaan ase soomaali ahaan waxaan isku daynaa inaan wadanka caawino laakiin meel intaan fadhiisana dowladdu wax kama sugno waayahay haddaan usoo noqdo su-aashii haddaa aan kaa ballan qaaday muddaad hadda halkan joogtaa waxaad ku noolayd dalka britain maxay ahayd wixii markii hore kugu dhiirigeliyey inaad halkan ka furto machad noocan oo kale ah oo dalkan aada usoo guurto soomaaliya
waxaan dib ugu soo laabtay wadanka soomaaliya anoo muddo badan ka maqan labada kun iyo kow iyo tobankii rag baa ii yimaadeen oo i weydiiyeen in waxay rabeen inaan jaamacad la furo waxaan ku iraahday jaamacad wadanka uma baahno wuxuu u baahan yahay academic progression iyo political academy waqtigaas aan dhahayay aqoonteeda maan lahayn xirfad umaana lahayn laakiin waxaan arkay baahidii gaabkii inuu jiro backgroundkaygu waa caafimaad waxaan bartay tropical medicine cudurada faafo iyo difaaca baniaadamka iyo medical diagnostics waxaan ku haminayay run ahaantii isbitaal oo high tech ah oo telemedicine iyo medical diagnostics suubinayo inaan waddanka ka furo caqabad marka waxa ay qabsatay lacag la-aan ah caqabada kaletoodoo labaad oo ay haysatana waxay ahayd dad xirfad leh waayo haddaad qalab wanaagsan aad keentid waxaad u baahan tahay dad kula shaqeeyo waayo adigoo keliya meeshii kama shaqayn kartid ama waxaad noqonaysaa dadkii horey kaaga horreeyey oo cisbitaalaadka u furnaa alaabadihii teknolojiyada ay isticmaalayeen oo kale inaad isticmaashid oo walwalkii iigu badnaayna waxay ahayd maintenance ma lahan dad jeegaraynaya ma lahan reagenciyadii ma arkino meelihii lagu store garaynaya xitoo question baa kasoo bixi karo marka waxaan rabay wadanka wax ka duwan inaan keeno caqabada marka aan arkay ugu horeyso waxay ahayd human development capacity wadanka ma lahan waxaa nagu dhacay brain drain dadkii waan haysanaa laakiin aqoon iyo skill iyo maxaa dhaha know how nagu filan mayna lahayn gaabka marka igu weynaa oo aan arkay saddex bay ahaayeen midka ugu horeysa oo ahayd dadkii professionalka ahaayeen oo aqoon kororsi u baahnaayeen waa kow qodobka koobaad dowlad ha u shaqeeya mase privateka mase international communityyadaba mase organizationadaba ha u shaqeeyaane tan xigto xirfadaha gacmaha gaab weyn baa ka jirtay tan saddexaad oo aan arkay oo aan macadka aan ku bilownay waxay ahayd shaqo abuur sidee baan dhallinyarada shaqo abuur loogu suubin karaa sidee baa fursado loo abuuri karaa ay dhallinyaradeena uga faa'iidaysan karaan marka markii aan arkay run ahaantii baahidaas waxaan isku dayey in aan wadanka aan socodkayga kusoo badiyo sanadkii adiga laba mar saddex mar baan imaan jiray labada kun iyo koo iyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo shan iyo tobankii oo aan toos aan usoo guuray macadkiina aan shaqadiisa u bilaabay intaas ayaan kusoo koobayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay doctoresa sacadiye cabdilaahi siyaad oo ah madaxa machadka hano academy ee fadhigiisu u yahay muqdisho intaa mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaajo idin leh nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey halka aad nagala socotaanna waa v o a washington